galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah sagaal iyo labaatanka bisha juun sannadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com iyo f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan heshiis ay shalay gaareen galmudug iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya
waxaan u arkaa in heshiis habboon la gaaray oo ka turjumaya marxaladda galmudug ay gashay ee cusub marka waxaan rajeynayaa si wanaagsan inuu u fuli doono dhinac ayagana anagu maaratay dadka axdiyada ka baxa minihii waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynayaasha ruushka iyo maraykanka oo ku kulmay magaalada osaka ee dalka jabaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha ayaad dhegaysan doontaan iyo dabcan qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan duldhigi doonin cashuur kordhin cusub badeecadaha uu shiinaha u soo dhoofiyo maraykanka kadib kulan maanta magaalada osaka ee dalka jabaan ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha shiinaha shin jinping labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey dubibilaabidda wadahadaladii ganacsi ee labada wadan xilli ay halkii ugu sarraysay gaartay dagaalka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeyey washington iyo beijing hase yeeshee madaxweyne trump ayaa sheegay inuusan ka qaadi doonin taxriifadii hore uu u soo saaray waxsoo saarka shiinaha balse uu hakiyey inuu saaro mid cusub shir jaraa'id oo madaxweyne trump qabtay intii lagu guda jiray ka qaybgalka shirmadaxeedka dalalka dhaqaalahooda horu maray g oo maanta lagu soo xiray waddanka jaban ayuu madaxweyne trump waxa uu sheegay in uu markaasi shirkadaha inuusan ogolaan doonin in shirkadda isgaarsiinta shiinaha ee wenway ay ka howlgasho gudaha maraykanka hay-adaha ammaanka maraykanka ayaa dhowaan ka digay softweerada shirkadaasi waxaana ay tilmaameen inay khatar ku yihiin ammaanka maraykanka madaxweynaha shiinaha ayaa isna dhankiisa sheegay in maraykanka iyo shiinuhu ay ka faa'iidey doonaan iskaashiga sidaasi daraaddeedna aanu iskahorimaad dani ugu jirin cidna
golaha sharci dejinta ee maraykanka ayaa toddobaadkan isku raacay in lacago balaayiin dollar ah ay helaan hay-adaha sharci xoojinta federaalka ee xuduudda koonfur bari ee maraykanka uu la leeyahay mexico siihayaha waaxda amniga gudaha ee maraykanka keven macalen ayaa sheegay jimcihii shalay in toddobaadka soo socda uu mar kale la kulmi doono mas-uuliyiinta waqooyiga saddex geesoodka ah iyadoo washington ay isku dayeyso inay xakamayso heshiiska magangelyo ee guatemala ee ah in dadka magangelyo doonka ah laga durkiyo xuduudda mexico iyo maraykanka dhinaca kale mexico ayaa sare u qaaday dadaalada lagu ilaalinayo xuduuddeeda kadib markii ay kumanaan ciidamada ilaalada qaranka soo dhigeen xuduudaha waqooyi iyo koofureed ee dalkaasi waaxda socdaalka ee maraykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in sanadkan gudihiisa markii saddexaad la shaqo gelin doono wakiilo cusub oo dhinaca socdaalka ah taas oo ka miisaaniyad yar in ciidamo la howlgeliyo si loo xakameeyo muhaajiriinta maraykanka usoo tahriibaya
kabtanka markab sidee afartan muhaajir afrikaan oo muddo laba toddobaad ku xanibnaa badda ayaa maanta lagu xiray dekadda lambaduusa kadib markii markabkaasi dekadda ku xirtay fasax la-aan shan wadan ayaa ogolaaday in muhaajiriintaasi ay qaataan waxaana taasi ay keentay in kabtankii markabkaasi carola rekate ay si xoog ay ku jirto dooyin yaryar oo booliisku lahaayeen oo dekadda ku sugna kadibna markabka ku xiratay dekedda carola ayaa islamarkiiba dekedda markabka keentay waxaana la xiray isla goobta lagu xiray waxaa lagu ammaanay sida ay iska indhitirtay amar ka soo baxay rome oo markabkaasi ku amray in xeebaha dalka talyaanigu uusan soo gelin wasaaradda arrimaha gudaha dalka talyaaniga ayaa awood u leh in xeebaha dalkaasi u diido maraakiibta ay u aragto inay halis ku yihiin ammaanka waddankooda markabka ayaa badweynta ka soo badbaadiyey konton iyo saddex qof oo muhaajiriin afrikaan ah iyo doonin yar uga soo baxsaday waddanka libiya saddex toban qof oo caafimaadkoodu liita ayaa markabkaasi kala wareegay ciidamada ilaalada xeebaha dalka talyaaniga
dowladda maraykanka ayaa cunuqbatayn ku soo rogtay wiil uu dhalay madaxweynaha venezuela nicolas maduro tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ololaha maraykanka uu cadaadiska ku saarayo madaxweynaha hantiwadaagga ah inuu ka dego xafiiska madaxweynenimo ee dalkaasi wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa sheegtay jimcihii shalay in la xanibay hanti kasta oo nicolasito maduro j r oo ah wiilka uu dhalay madaxweynaha venezuela uu ku leeyahay maraykanka iyo in ganacsatada ama shakhsiyaadka maraykanka ah ay wax macaamil ganacsi ah la sameeyaan xogayaha wasaaradda maaliyadda stephen manochin ayaa sheegay war qoraal ah in madaxweynaha venezuela uu ku tiirsan yahay hantida wiilkiisa nicolasito iyo kuwo kale oo ku dhow xukunkiisa si ay u sii wadaan cadaadiska dhaqaale ee ay ku hayaan dalka dadka venezuela dowladda maraykanka iyo konton dal oo kale ayaa hogaamiyaha mucaaradka huwan guaido u aqoonsaday madaxweynaha sharciga ah ee venezuela ololaha lix bilood jirsaday ee huwan guaido uu ku doonayey inuu xafiiska kaga tuuro nicolas maduro ma noqonin mid guulaysta inkastoo uu aqoonsi ka haysto madaxda caalamka
galab wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilownay allahu naxariistay waxaa magaalada muqdisho saaka ku geeriyooday maxamed khanyare afrax oo ka tirsanaa hogaamiyaashii siyaasadda soomaaliya waxa uu ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii beri uga awooda badnaa muqdisho marna la soo dagaalamay kooxihii maxkamadaha islaamiga wuxuu soo noqday xildhibaan iyo wasiir burburkii kadib wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray allaha u naxariistay maxamed khanyare afrax wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwooda ugu caansan maxamed khanyare waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa siyaasi inta baneecadda afkaantiisa siyaasadeed maxamed khanyare wuxuu ka tirsanaa ciidanka booliska oo ka soo shaqeeya muddo markii dambe wuxuu noqday ganacsade ka ganacsada dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi maxamed khanyare wuxuu siyaasadda si weyn ugu soo canbaxay sagaashameeyadii maxamed khanyare afrax waxaa la sheegaa inuu qayb ka soo noqday jabhaddii dagaalka la gashay dowladdii siyaad barre ee ururka u a c wuxuuna halo kala duwan kasoo qabtay dowladihii kumeel gaarka gaar ahaan u a c wuxuu kasoo noqday gudoomiye ku-xigeen oo u ahaa maxamed faarax aydiid sidoo kale dowladii cali mahdi maxamed ayuu kasoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha sidoo kale maxamed khanyare afrax labadii kun iyo afartii wuxuu kusoo biiray baarlamaankii xilligaasi lagu sameeyey magaalada eldoreed wuxuuna u tartamay xilka madaxweynenimada wuxuu galay kaalinta saddexaad maxamed khanyare xukuumadii cali maxamed geedi wuxuu ka noqday wasiirka amniga qaranka wuxuuna xilligaasi fadhiisi ka sameysa muqdisho isagoo ka mid ahaa wasiiradii hubisnaa ee kusoo laabtay magaalada muqdisho maxamed khanyare dadka yaqaan waxay ku sheegeen inuu ahaa qof aan la gamban hadafkiisa siyaasadeed wayna caddeed ujeedkiisa marka loo eego go-aangaarista siyaasadda iyo baxa uu doonayo maxamed khanyare sideed iyo tobankii februari laba kun lixdii wuxuu muqdisho kaga dhawaaqay ururkii isbaysiga la dagaalanka argixisada waxaana dagaal xoogan kala hor yimid madowgii maxaakiimta islaamiga khanyare oo hubkiisa ku wareejiyey maxaakiimta wuxuu dib ugu laabtay tuulada dirri oo ku dhashay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo kowdii ee ku dhow degmada caalbuur ee gobolka galgaduud maxamed khanyare wuxuu kasoo mid noqday baarlamaankii sagaalaad sidoo kalena wuxuu halka ku wareejiyay wiilkiisa cabduli maxamed khanyare ugu dambeyn maanta ayuu ku geeriyooday maxamed khanyare magaalada muqdisho cabdinuura siyaad muddo dheer ay is yaqaaneen marxuumka geeriyooda maxamed khanyare afrax waxayna ahaayeen saaxiibo dhow goormaad baratay maxamed khanyare kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii muddadaas aan bartay isagoo soomaaliya ka yimid ayaan bartay waxaan ku bartay magaalada mombaasa anigoo arday ka ah wuxuu ahaa nin aada u weji furan oo aada maaragtay soomaalinimadu ugu weyn tahay oo dadka soo dhoweeya sidaas daraaddeed anoo nin yara ayuu wuxuu i weydiiyey maxaad halkan ku joogtaa maxaad barataa waxbarashada u dadaal waxyaalahaasuu maaragtay igu bogaadiyey wixii ka dambeeyey waxa weeyo isagoo ganacsado ah oo markaas maaragtay ganacsado wuxuu noqday markaas aada maaragtay wuxuu ku kala socdaan wuxuu yeeshay kambriyo aada u waaweyn kabacdi anigu markaasi waan iska tegey un dalkan maarata ka dhoofa kenya anigoo maarata waxbarashadaydii dhammaystay markii dambe aan dalka kusoo noqday waxaan waxaan imid magaalada nairobi anoo magaalada nairobi jooga ayaan isku aragnay waxaa weeye siddeetan iyo shantii wuxuu iga codsaday inaan maaragtay jawhadaha hubaysan ka mid noqdo soomaaliyana maanta ay ku socoto hoogbaay waktigii horena waxaan ogaa markii cabdulaahi yuusuf soo fakaday raggii yidhi dalka soomaaliya oo haddeer dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii ka soo baxay oo haddeer etoobiya dagaal noogu jirto waxaa weeye cabdulaahi yuusuf wuxuu codsaday in dagaalka lala galo ragga ganacsatada u yeero ka mid ahaa sida aan la socdo wuxuu ka diiday inuu maaragtay dagaalkaas la galo oo waxyaalaha u diiday haa markaas oo u diidayna waxa weeye soomaaliya in etoobiya loo jabiyo raalli kama noqonayno soomaalina kalsoonideeda haddeer isku maaragtay isku cabiran tahay ma ma duminayno waan gartay maxamed qanyaro oo la sheego siyaasadiisuna ay ahayd mid adag islamarkaana go-aankiisa sadaan la gamban ayaan weydiiyey cabdi nuure siyaad marka la eego go-aan qaadashada siyaasadda
wallaahi wuxuu ahaa nin maaragtay u bareera waayo waxyaalaha uu waxa weeye markuu dareemay dalkii in dhibaatada ka socota iyo waxaas wuxuu noogu yeeray jabhaddii s n m ta inaan ka mid noqono annagoo soddon iyo toddoba nina ayuu diyaarad naga saaray magaalada nairobi oo ardisababo noo diray sidaasaan ardisababo ku tagnay markaan etoobiya tagnayna waxaan ugu tagnay ibraahim magaag sabantar iyo rag fara badan oo jabhaddiiya markaan meeshaas ugu tagnayna haddee dagaalkii jabhadahaan galnay kabacdina jabhaddii maaragtay s n m ta gudaheediibaa khilaaf ka yimid khilaafkaas ayaan maaragtay kusoo kala jabnay markaan ku kala jabnayna kabacdi waxaa aas-aasantay la aas-aasay oo dubay iyo lagu aas-aasay talyaaniga jabhaddii u s c halkaasuu ka amba qaaday kabacdina ragga maaragtay dhaqaalaha ku bixinayay in dalka isbeddel laga keeno oo maaragtay aada maaragtay ugu xooganaa ayuu ahaa waxyaalaha aan ku jeclaa saaxiibka kula ahaa waxaa ka mid ahaa kow waxa weeye nin wadaniyadiisu aada u fog tahay oo dalka aada u jecel buu ahaa waayo dalka askari buu kasoo ahaa oo wuxuu dhihi jiray soomaaliya hadday dowlad saxa oo sharciga ilaalida hesho waxay noqonaysaa dalalka adduunka ugu sarreeya waayo dadkanagu waa dad maskax furan dad maaragtay wax soo saar leh haddii maaragtay la dhiirigeliyo sidaas ayuu maaragtay ayaan maaragtay ku saaxiibnay maxamed khanyare oo laba kun saddexiyo tobankii bishii may xilka ku wareejiya wiilkiisa cabdiweli maxamed khanyare oo baarlamaanka xilliga uu ka mid ahaa ayaa muddooyinkii dambe xanuunsanaa kuna sugnaa muqdisho wuxuuna maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho haddaba xanuunka maxamed khanyare ayaa mar kale weydiiyey cabdinuure siyaad oo si dhow saaxiib bay u ahaayeen
ilaahay subxaana qaadir ah ha u naxariisto jaradii fardowsaaheedna allah ka waraabiyo inta ibnul aadanku karo waa intaas inaan dhahno waxa weeyo runtii waxa weeye muddooyinkan dambe wuu xanuunsanaa xanuun maaragtay oo aada usii maaragtay halisana markii hore ma jirin kabacdi xalay saakay saddexdii saac iyo barkii ayaa jashiisu timid ilaahay subxaana qaadiraha jannadii fardowsaha ka araabiyo aniguna meeshaas waxaa ii muuqataa inaan saaxiib qaariya oo waxgarad ahaa oo maaragtay tala bixin lahaa oo qaranka iyo dadkaba maaragtay wax fara badan maaragtay ka suurto gelinayay maaragtay toosintiisa ku bogaadin jiray ragga ayaa meeshaas ka baxay marka ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu jannadii firdowsaa ilaahay ka waraabiyo
allah u naxariistay maxamed khanyare afrax oo si weyn kaga muuqda siyaasadda soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa laba kun saddexiyo tobankii ayaa ugu dambeyn maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo ragga muqdisho sida weyn looga yaqaan marka loo eego burburkii kadib cabdulqaadir okey v o a muqdisho
toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa maamulka galmudug ee bartamaha soomaaliya ka jiray dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo isbedello ku aadan isu soo dhowaansho ay dhinacyada ka muujiyeen qodobo markii hore ay isku khilaafsanaayeen shalay ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya oo khilaafka galmudug qeyb weyn kaga jirtay ay maamulkaasi kula heshiisay qodobo door ah wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa heshiiskaasi kadib ka wareystay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee galmudug daahir shidane cabdi bismillahi raxmaan raxiim aadan masanta cabdiwaaxid waxaan u arkaa in heshiis habboon la gaaray oo ka turjumaya marxaladda galmudug ay gashay ee cusub marka waxaan rajeynayaa si wanaagsan inuu u fuli doono dhinaca yagana anagu maaratay dadka axdiyada ka baxa manihin waxa weyaan galmudug waa dhinacayaga inuu sida ugu hagaagsan oo ugu maaragtay ka turjumaya rabitaanka dadka galmudug inuu u fuli doono ayaan rajeynayaa dhinaca dowladdana waxaan ka rajeynaynaa in ay dhinacoodana ay fuli doonaan maadaama la gaaray heshiis mug leh oo shacabka iyo jiritaanka dowladnimada guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug in aan ka wada shaqey doonno aan aaminsannahay dhinaca yagana wax cabsiga kama qabno inaan fuli doonno maaratay waana waajib annaga nasaare inaan dadka yaga doorasho gaarsiino inaan dib heshiisiin u samayno in aan maaragtay dowladnimo sal adag aan u dhigno waajibkayagay ka mid tahay wixii dowladda federaalka nagala dhexeeyana waxaan rajeynaynaa maadaama kala aragti duwanaanshihi ay meesha ka baxday in ayna soo noqon doonin mugdi dambe iyo culays dambe iyo maaratay is-agmarid siyaasadeedoo dambe inaysan dhici doonin sidii aan maaratay ku heshiinay dowladda federaalka oo aan maaratay warmurtiyeedka lagu soo saaray dhinacayaga wax shakiya kama jiraan annaguna horta sidan mabanhiinba dadka ahdiyada ka baxa laakiin waxa weyaan dhinaca kale waxaan rajeynaynaa in uu ka fuli doono haddii aa la yihahdo dowladda federaalka maadaama muddo dheer khilaaf soo jiitamayay lasoo gunaanaday inuusan dib dambe usoo noqon doonin baan rajeynayaa wax kalifi karo hadda yani ku qasbaya labada dhinaadhinacna in khilaaf ay hadda uu ka yimaadana ma ma saadaalinayo taasna aan haddii aa la yihahdo qodobada waxaa ku jiray qodob qeexayay qabsoomidda doorashada inay ka dhacdo degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug laakiin waxaa dul saarnaa calaamad ah in ciidamada dowladda federaalk la geeyo dowlad goboleedka ciidamada galmudugna la geeyo ma waxaa jira cabsi qabsoomid la-aan doorasho halkaa
dowladda doorashadu waxa ay xaq u leh ku dhawaaqitaankeeda dowladda galmudug xaq u leh wayna ku dhawaaqday dowladda dhexena maarata taageeray ku leedahay iyo maaratay inay la hirgeliso doorashada qodobadan haddaad akhrisay sida u qornaayo afarta qodob shanta qodob siday u qornaayeen haddee waxaa weeyaan doorashada shanta qodob doorashada way ka horreysay ku dhawaaqitaankeeda laakiin kuma qeexnayn halkan dambe howlo kalaa ku qeexnaa marka inaad si fiican u akhrisaa u malaynayaa maaratay hay-adaha ka howlgala la yirina hadda taas waa waa sidii loogu heshiiye weeye laakiin doorashada galmudug way ku dhawaaqday wayna caddaysay meesha ay la rabto
baqdin baqdin ama cabsi in doorashadu ay ka qabsoomi weyso dhuusamareeb miyaa jirta
maya cabsi ma jirto galmudugna waa galmudug horta sa waxa weyaan meel cabsi la yihaahdo iyo doorashadu ma qabsoomaysaa iyo amay ka qabsoomi weysaa iyo maleh meeshii galmudug doorashada ay dhigtayna taallaa waxa weyaan waxa weyaan dee dhulka galmudugna de galmudug ayaa maarata dowlad u ah insha allah doorashadiina waa lagu dhawaaqay waana la qeexay haddana wax mugdiyo isbedelo ka jira annoo ilaa hadda ma hayno waxaa kaloo ka mid ah qodobada qodob lagu sheegay in dowladda federaalk ay fasaxdo dhaqaalihii dowlad goboleedka ay siin jirtay si wax looga qabto arrimaha amniga iyo doorashooyinka misleediin miisaaniyadda dowladda idinkaga xayiran way fulin kartaa qabsoominta doorashada
waa laba waday kale yihiin waxay doorashada waxay leedahay hab kaley leedahay doorashadu marka ay qabsoomaysa waxna galmuduga laga rabaa inay qabato waxna dowladda dhexaal rabaa inay ku kaabto waana hab yacni federalisima marka bajetka ka xanibnaa galmudug iyo bajetka doorashadu labay kala yihiin marka kan xanibnaa dowladdu ay dib u soo celisay aad baan ugu faraxsannahay waana ka rajeynaynaa inuu maarata sidii loogu heshiiye u dhaqangalo kan doorashadana marka gudiyada la qabto doorashada iyo dib uheshiisiinta labaduba waxa weyaan waxaa jira qaab dowladda dhexe iyo dowladda dowlad goboleedku ay iskaga kaashadaan iyadana habkaasaa u dayi doonaa haddii aa la yihahdo habkaas waana mari doonaa waana rajeynayaa kaalinta kaga aadan dowladda dhexe inay qaado doonto haddii aa la yihahdo ugu dambeyntii ma jiraan wax guuxa oo shacabka la xiriira walwal ama walaac ah oo ay ka qabaan doorashada iyo xilliga la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo
ma filaayo inuu jiro waxaana kuu sheegaya horta dhuusamareeb iyo cadaadadu isku midaha degan oo walaalaa waxaad ula jeedahay ila tahay labada magaalaha ula jeedaa tii uu ka dhacaana waa tii kale ma garanaysaa laakiin waxa weyaan dad isku mida walaalaa ahala waxba kala ahayn ayaa degan isku maamula isku maaragtay abtirsiina isku maaragtay marka marnaba doorashadu inay qabsoom weydana walwal kama jiro laakiin waxaan ku xasuusinayaa mar kasta in ay galmudug leedahay cayimidda goobta iyo maaratay xilliga iyo guddiga intana goobtiina way cayintay maaratay dowlad goboleedka galmudug
wasiirka shaqada iyo shaqaalaha galmudug daahira shidane cabdi ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warrameeyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a kulan ay jimcihii yeesheen madaxweynaha mareykanka donald trump iyo dhigiisa ruushka valadimir putin ka uu ka dhexay magaalada osaka ee dalka jaban halkaas ay ku kulansan yihiin madaxda wadamada g tnia ayaa kusoo beegmay iyadoo xiisada ka dhex xoogan labada wadan ay sii xoogeysanayso dalka ruushka ayaa waxa ay dadka mareykanka jooga waxay u arkaan in kulanka labada madaxweyne mid xambaarsan labada rajo iyo shaki intuba ricardo marquina ayaa warbixintan v o e da uga soo diray magaalada moscow maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya sanadkii tegey madaxweyne trump iyo putin waxay ku kulmeen caasimadda dalka finland ee helsinki kadib markii muddo saddex bilood ah la qorshaynayey kulankaasi oo arrimo badan oo muhiim ahna ay ajandayaasha ugu jireen tan iyo markaa xiisadaha ka dhex oogan moscow iyo washington ayaa ahaa kuwo marba marka ka dambaysa sii xogaysanayey oo mararka qaarna meel xun gaaray sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha labadan waddan bafel sharikof waxa uu ka tirsan yahay macadka daraasaadka ee maraykanka iyo kanada
shaki baa iiga jiray in kulan madaxeedkan uu horseedi karo in labada dhinac ay wax ku heshiiyaan laakiin waxaan rajaynayaa in kulammada noocan ahi ay marka ugu dambeeya noqon doonaan kuwa soo noqnoqda oo ugu yaraan ku salaysan xiriirka caadiga ah ee diblomaasiyadeed ee labada waddan alex malashenko isna waxa uu ka tirsan yahay macadka cilmibaarista iyo xadaaradda
waan ognahay in wax walbaa ay si lama filaan ah ku dhici karaan waxaa ii muuqday in kulanka uu dhacayay waayo trump wax uu marar badan oo hore sheegay in uu doonayey in uu la hadlo putin
labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday arrimo ad adag oo ay ku kala qaybsanaayeen waxaana ka mid ahaa xaaladda waddanka venezuela iyo dalka ukrain markii uu kulankooda dhammaaday ayaa iyagoo shir jaraa'id qabanaya donald trump madaxweynaha maraykanka waxa uu ku yidhi putin madaxweynaha ruushka si kaftan ah ha faragelin doorashada waxaa kaloo intii uu kulankooda socday labada madaxweyne ay si kooban uga hadleen aragtidooda ku aadan saxaafadda trump ayaa yidhi fake news waa erey weyn oo soo kordhay warbaahinta dalka ruushka ayaa iyana baahisay in madaxweyne trump uu aqbalay casuumaad uu u fideeyey putin oo uu ku tegayo moscow sannadka soo socda kulamadii ay ilaaya hadda horay u yeesheen labada madaxweyne ayaa iska ilaaliyey wax dhaliilah oo ay isu jeediyaan waxaa kaloo ay horu mariyeen xiriirka shakhsiyadeed ee ay leeyihiin laakiin xiriirkooda si wanaagsan weli waxba kama tarin wax ka qabashada arrimaha ugu waaweyn ee ay labada waddan isku hayaan bafel sharikof ayaa qaba было достаточно много комментариев о том что личные хорошие отношения двух президентов они
markii sanadkii labada kun lix iyo tobankii uu trump xafiiska qabsanayay waxaa jirtay hadalhayn ku aadan in xidhiirka labadani nin uu horseedi karo wax ka qabashada xidhiirka guud ee labada waddan laakiin taasi weli ma aysan dhicin wixii markaasi ka dambeeyena xidhiirka wuxuu ku sii socday gudmadow oo mararka qaar aad is leedahay waxaa lagu jiraa xilligii dagaalkii qaboobaa aan xasuusanno kontimeeyadii eisenhower wuxuu ahaa madaxweynaha maraykanka halka khruschef uu ahaa hogaamiyihii midooda sofiyeeti ee xisbiga shuuciga xiriirka labada waddan wuxuu ahaa xilligaasi mid foolxun laakiin xiriirka labada madaxweyne shakhsiyan waa uu wanaagsanaa markaad eegto aragtida dadka reer moskow kulanka labadan madaxweyne waxay ka qabaan fikrado kala duwan oo isugu jira rajo iyo shaki nicolai oo ka mid ah dadka degan magaalada moscow ayaa yidhi
hagaag haddii madaxdii hore ay ku guuldarraysteen wakhtiga sidaan u dheer in ay xal gaaraan waxay u eg tahay inaysan haatanna shaqaynayn biotra oo isna degan moscow ayaa aragti taa ka duwan qaba
waxaan rajaynayaa in xiriirka labada waddan uu soo wanaagsanaado oo labadani madaxweynena ay hormuud ka noqdaan
si kastoo ay tahay dad badan oo reer raashiya ah markii horeba rajo buuran kama qabin in wax weyn ay ka soo bixi kareen shirka labada madaxweyne iyagoo eegaya xaqiiqda siyaasadeed iyo midda juqraafi ee ay labadan waddan doorka ka ciyaaraan aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii ricardo markwina markanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa soomaaliya looga dabaaldegay maalinta xurriyadda gobollada waqooyi ee waddanka soomaaliya oo lix labaatanka juun ku beegneyd munaasabado maalintan lix labaatanka juun lagu weynaynayo ayaa lagu kala qabtay magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho iyadoo madaxda labada dhinac ay si gaargaara uga hadleen munaasabadaha lix labaatanka juun madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mid ahaa madaxdii toddobaadkan u dabaaldegtay lix labaatanka juun oo ah markii gobollada waqooyi ay xornimada ka qaateen gumaystihii ingiriiska kii waxaan mar kale ugu baaqayaa amaan ku baaqayaa in wada hadallada soomaaliya iyo somalilan aan dardargelinno waxaan ku soconnaa muddo soddon sano ah hadda oo ummaddeenna ummadda soomaaliyeed uu wakhti badan ka lumay gaar ahaan dhallinyarada waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo aan si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado la isxog waraysto la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray waxay dawladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheenna ah ee somalilan oo looga bogsiin karo dareenkooda si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay sidoo kale munaasabadda hargeysa ka dhacday ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isaguna ku dheeraaday ahmiyadda maalintan ay leedahay warka somalilan wuxuu ku fadhiyaa kii lixdankii ee xuduudaha afrika isticmaalku kaga tegey waxaa kaluu taagan yahay oo lagu celiyey dastoorka soomaalida uu qoray in dalka lagu celiyey lix iyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo sagaalay kutuka ka soo rigtay caawa aanu dabaaldegayno ayuu dalka sharcigiisa dastoor ku fadhiyaa madaxweynaha la doorto iyo baarlamaanka iyo ninka dowladda u shaqeeya iyo muwaadinka soomaaliland qalbiga ka ogole ka ah waxa xidhaya oo dabraya waa dastoorkaa linama dhaafi karo waxaanu ku nidhahda qolada sidaan wadashayno dastoorkaan hayna anagu kama doodi karno qarannimada taa dowlad la gelin maayo dad baa leh afrikay ku fadhidaa xeerkanay ku fadhidaa war nimankan wixii gardarro ah iyagu waxba nagamay qaadinay idinkaale iyagaa dawladahoo aanu waxdii soo marin nahay taasi noo qabtay ka daaya xadkaa puntland inoo dhexeeyana ilaahayga gawi xarjeen inuu nabad noqdo uma diyaar nahin maanta labadana dowladood oo iyagaba iyaganaba dhibaatooda haystaan nagaa dhibaata inaynu wixeena colaad iyo ina yaroo ka badhano caraga iyo buuq gallo waxaan jecelahay inaynu arrintaa nabaddaa xoojino iyagana iminka dhinacooda nabaddu way ka wanaagsan tahay sidoo kale jabuuti ayaa toddobaadkan iyaguna u dabaaldegay toddobylabaatanka juun oo ah markii dalkaasi uu xurnimada ka qaatay gumaystihii faransiiska munaasabado lagu weynaynayo maalintan ayaa ka dhacday guud ahaanba dalka jabuuti
gobonimada aan ku aan ka faa'iidaysanayno ama aan ku nool nahay dagaalka u soo galay kuwii u dhintay kuwii u dhaawacay kuwii gobonnimada mayalkeeda qabtay kuwii midnimada qaranka adkeeyey kuwii nabadda abuuray kuwii waddankani midnimadiisa dagaalka u galay gobonnimadiisa iyo adkayntiisa iyo difaaciisa intii u gashay oo dhanba allah inaga jazaa'isiiya baan leenahay abaalkiina ilaahay unbaa gudi kara ayaan leenahay gobonnimadu waxay furtay albaab weyn ayay furtay albaabka qaraarka siyaadiga ayay furtay qaraarka siyaadigii waxa weeyaan waxa aan doonayno inaan samayno qorshaha aan doonayno inaan dhiganno halka aan doonayno inaan waddanka aan gaadhsiinno ayaan xor u noqonno qaraarka aan qaadanayno dhaqaale hadduu yahay horumar hadduu yahay difaac hadduu yahay nabad sugid hadduu yahay intaba inaan qaraarkeeda qaadan karno innaga oo u dhan oo xor ah ayay gobonnimadu keenaysa
wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo toddobaadkan socdaal ku kala bixinaya qaybo ka mida deegaanada galmudug ayaa magaalada cadaado waxa uu heshiis kula gaaray madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in la dardargeliyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug iyo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka maamulkaasi galmudug dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa khilaafaad dhexdooda ah waxaana ay dhinacyadu sheegeen in laga heshiiyey khilaafaadkii labada dhinac ka dhex caloosanaa in ka badan toban qof ayaa lagu dilay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beel oo ka dhacay toddobaadkan meel walow deegaanka ilguule oo hoos kada degmada matabaan ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa la sheegay inuu u dhexeeyey maleeshiyaad xoola dhaqataa oo ka soo kala jeeda gobollada hiiraan iyo galgaduud halkaas oo dhowr jaro hore ay dhinacyadu ku dagaalameen labaatan qof oo dagaalkaasi ku dhaawacantay ayaa la kala geeyey cisbitaallo ku kala yaala magaalooyinka beledweyne iyo guraceel waxaa jira baaqiyo ay dirayaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo ku aadan in colaadaasi la joojiyo ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen dagaal toddobaadkan ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkaasi ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyaad iska soo horjeeda oo isku haystay sida la sheegay maamulka jidgooyo magaalada bannaankeeda ku taalla waxaana dagaalkooda uu markii dambe uu ku fiday gudaha magaalada wallaweyn gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifitaax xaaji cabdulle ayaa faahfaahin arrimahani v o eda ka siiyey
laakiinse magaalada maaragtay afaafkeeda hore marka dhowrkaas isbaaro mid ka mid ah ayaa qolo maleeshiyaad ah mid kaloo ayadana belidooglo agteeda taallo maaragtay dhowr jeer isweerareen marka waayahan dambaba isbaarooyinka waa kusoo siyaadayeen deegaankaasi saameyn ayuu ku yeeshay dagaalkaasi xilli waxay ahayd dadku maaragtay guryahooda ay ku sugan yihiin ilaa wuxuu soo gaaray barqadii dad shacab ahna run ahaantii waxyeelo waa kasoo gaartay maaragtay hanti badan oo guryo iyo goobo ganacsi iyo ayagana maaragtay dhibaatooyin waa ay kasoo gaareen labada maleeshiya ayagana furtooda khasaare waa isgaarsi maamulku insha allah tallaabo adag buu ka qaadayaa labada maleeshiyana magaalada waa laga saarayaa hadduu ilaah raalli ka noqdo shaqadoodna hadda ayay socotaa waxa uu ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifitaax xaaji cabdulle oo v o da toddobaadkan la hadlay barnaamijka dhacdoonka toddobaadka intaas aynu kusoo gebgabaynayaa dhegaystayaal kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim daandurey iyo nuur xasan nuur
kudhawaada barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaan idin haynaa heeso aad ka heli doontaan iyo weliba warqadihii aad inoo soo qorteen ibraahim noobilow nuur dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray siciid xagaa afrax iyo maxamed abuukar casayr iyo bashiir cali daahir iyo nuur xasan nuur yaa adiga le ahaa waa nuur bukhaari siciid maxamed cali iyo cabdirashiid xasan guure iyo cabdikariim cumar macalim alos iyo nimco sheekh cabdi iyo make maxamed imaan makabela cabduqaadir maxamed yuusuf balaag maxamed cabdulle bulle qalbi iyo waxay yidhahdeen cabdiqani sheekh maxamed iyo cabdalla maxamed isnaay maxamed yuusuf colow galayr yuusuf abuubakar ibraahim ibraahim cali nuur maxamed nuur jubba iyo maxamed faarax jimcaale amooro waxaa ka tegana bay yidhahdeen ismaaciil sheekh ibraahim xamari waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid u diraan cabdiraxmaan maxamed abuukar casayr iyo naciimo abuukar maxamuud cadaani oo ku aqalgalay dhowaan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oay leeyihiin aqalgalkiina eebe ciidankale si ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay dhambaalka dhankayga ugu horreeyana waa tahaniyad meher oo farxad leh baa layidhi waxaana dirayaa dhammaan reer awsulu barre iyo reer muuse barre reer xaanshe cilmi iyo hooyo xaliimo awsulu barre iyo hooyo xabiibo sugulle hooyo dhuux muuse barre iyo hooyo maryan muuse barre hooyo bishaaro muuse barre iyo hooyo ubax muuse barre aba muuse barre iyo cabdicasiis maxamuud cabaas injineer borow iyo dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad meher ay u dirayaan kamas faarax barre iyo salme maxamed cabdulaahi oo meherkood uu ka dhacay degmada gaarisa ee dalkaasi kenya ducadana waa xaggiina baa layidhi waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyrqaba kala hel aamiin heesta ugu horraysana waa daahiro waxaa ku luqaynaya fanaaniinta caashe cabdow iyo weliba suufi cali cusmaan
marka damacday ku dayrayaanay alladulyahodo mardiin ma haystaan markaad damacdayku dayrayaane dunyadaydii dartaa u daayay dayacbaana ay dadaalay dulyahodo mardiin ma haystaan markaad damacdayku dayrayaane dulyahodo mardiin ma haystaan markaad damacday ku dayrayaane dunyadaydii dartaa u daayay daayacbaana ay dadaalay
waa tahay heestii daahirow codadkii suufi cali cusmaan iyo caashi cabdow ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaa noo baaqaya maxamed cumar axmed cabdifataax cumar axmed iyo cabdicasiis cumar axmed farxaan cumar axmed deeqe cumar axmed nasre cumar axmed hane maxamuud cali iyo mustafe cabdulaahi xasan leyla aadan cali iyo nuux maxamed axmed liibaan maxamed shirwac xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir saciid cabdulaahi xasan xaaji xuseen iyo axmed sheekh maxamed ibraahim waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood taaniyad u diraan nasteexa cumar axmed iyo saygeeda cabdi axmed xuseen oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta adna tahaniyad kale oo dhalasho ayaan hayaa dandurey waxaana diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed khadar maxamed jaamac cali aadan maxamed aamine aadan maxamuud iyo khadar saleebaan maxamed maxamed muuse maxamed cabdiraxiin axmed nuur giindhe injineer borow iyo sacad maxamed daahir suure maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dalasho ay hawada u marinayaan baa layidhi axmed ciise maxamed iyo sucaad cabdiraxmaan oo ay mataano wiil iyo gabar ahy ugu dhasheen degmada ballidhiig ee gobolka togdheer kii juun ducadanna iyo magacbixinta waa xaggiinna bay yidhaahdeen waxaannu leenahay magacbixinta idinka ayaan idiin soo riixnay laakiin waxaannu leenahay mataamahaasi ha noqdeen kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca aamiin markaana waxaa noo baaqayay dadka kale ah hooyo luul maxamed cali iyo aabba cali cabdi abuukar habaryar saciide maxamed cali cadow habaryar maryan maxamed cali cadow iyo habaryar raxme maxamed cali cadow ayeeyo bintow xasan cadow iyo eedda hebo cali cabdi eedda anise cali xuseen eedda maryan cali cabdi iyo shiine cali xuseen adeer jamaal axmed cusmaan adeer siyaad maxamed rooble maxamed cumar xuseen shiine sahre cabdi axmed jacfar kuukaay annaha iga reebin nuur xasan nuur falastiin axmed iimaan maxamed sheekh cadow iyo maryan saylaac maryan bare maxamed xasan colaad iyo dhammaan asxaabtaasi oo isugu jira saxafiyiin iyo adeeryaal iyo abtayaal iyo qaraabo waxay dhammaan tahaniyad u dirayaan ismaaciil cali cabdi iyo edel maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey ashraf ismaaciil taxta ashraf noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin heesta kale een dhegeystayaashan u ciyaarayno waa sidaan kuu calmaday baad cindiga ugu weynto kaamana caloolqo waa heestii casumad yaa salaam waxaanu ku luuqaynayaa cabdulle yuusuf hanuuniye
waa tahay heestii casuumad iyo codkii cabdulla yuusuf hanuuni ayaan taas kaga gudbaynaa waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo cibaado faarax cali iyo aabe cabdicasiis cabdulle iyo farxiyo cabdicasiis shaafici cabdicasiis ifraax cabdicasiis iyo dhammaanba reer cabdicasiis xaawo cabdulaahi taaliil maxamuud cabdifataax faarax iyo zaynab cabdifataax faarax dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraafic yasac macalin iyo fartuun cabdicasiis cabdulle oo meherkood uu ka qabsooman bay yidhahdeen magaalada gaalkacyo waxaanay leeyihiin meherkaas idiin horsada guur kheyr qaba aamiin dhambaalkanina waxaa dilaya dadka kale ah dhammaan reer maalin ibraahim oo ugu horreeyay aabamaalin ibraahim saleebaan iyo hooyo xareede ismaaciil iyo dadka kale ah baa la yidhi xasan maalin ibraahim aamine maalin ibraahim saleebaan xaawo xabiibo aadan yuusuf nuur leershe muumino shariifo cabdulqaadir farxiiladan faysal maxamuud xuseen iyo malyuun cabdixakiim iyo weliba cali daahir xaaji cabdi iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga baa layidhi amerika afrika iyo dhammaan dunida daafaheeda waxaana ay u hambalyeynayaan oo ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan faysal macalin ibraahim oo uu wiil ugu dhasho baa layidhi magaalada kismaayo wiilkaas oo loo bixiyey xudayfa xudayfa waxaanu leenahay noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin heesta tunki isaar iyo codadka axmed zaki iyo xaliima gubaad
naftigtiganbaa aad kugu tolano salkacal baa igu taagane
naf kutibi baa kugu tanto tashacayl baa igu tiixaye
naftigtigan baa kugu tolano salkacal baa igu taagane
naf kutibi baa kugu tanto tashacayl baa igu tiixaye
kobiyaha nolol waa tubtoosane rajo digsiga agta koorine ila taakuli
todob nahashaa igu tumaye tusmagii guur tilmaamood noo tali
kobiyaha nolol waa tubtoosane rajo digsiga agta koorine ila taakuli
todob nahashaa igu tumaye tusmagii guur tilmaamood noo tali
iga tabiya ku taxawadnaha ti ku taalaay tusu soo socod
tiirka dhabarkiyo tagta leeyahay tabuqaado toosu soo soco
iga tabiya ku taxawadnaha ti ku taalaay tusu soo socod
tiirka dhabarkiyo tagta leeyahay tabuqaado toosu soo soco
aan tilmaanteen tigsanayo aan tilmaanteen tigsanayo waxtarkayga idunka soo foog
Kaan tixgeliye, tiigsanayo, taban talabiye, aan tunka balisaar.
tilmaanteen tigsanayay aan tilmaanteen tigsanayay waxtarkayga idunka soo foog
Kaan tixgeliye, tiigsanayo, taban talabiye, tunka balisaar.
waa tahay aan intaasi ku dhaafno tunka isaar iyo fanaaniinta axmed zaki iyo xaliima gobaad aabe abuukar maxamed caseer hooyo aamine cali maxamuud maxamed abuukar caseer hooyo canab aadan xaaji iyo hooyo maleeko cali fiidow dhammaan reer abuukar maxamed caseer reer maxamed abuukar caseer reer aadan xaaji maxamed reer abuukar maxamuud cadaan iyo hooyo safiyo yuusuf dooraale dhammaan reer yuusuf buraale waxay tahaniyad u dirayaan cabdiraxmaan maxamed abuukar caseer iyo naciimo abuukar maxamed cadaani oo khamiista aanu kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan iyo weliba naciimo waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin dhambaalkana waxaa uu noogu yimid hooyo diib maxamed xareed iyo aamina cabdikariim warsame iyo aamino daahir warsame xamdi cabdikariim warsame iyo farxiyo kilic warsame sacdiyo daahir warsame iyo farxiyo cabdi naafac warsame iyo waxay yidhahdeen sida daahir warsame iyo bishaaro bashiir muuse khadra duraan warsame iyo fartuun nuur salaad warsame iyo kafeeyo cabdi kariin warsame iyo cadar cabdiweli warsame iyo dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay eh, halkan taaniyad uga diraan xaawo cabdikariin warsame iyo bashiir cabdi jaamac oo gabarh ay ugu dhalatay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose gabadhaasna waxaa loo bixi yidhaahdeen musayma bashiir waxaana ay leeyihiin ha noqoto tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda manfacda aamin ayaan leenahay waa hagaag daandurey ee, waxaan hayaa tahniyad dhalasho waxaana daraya dadka kale ah ayay xaawo sheekh maxamed cadde oo ay faadumo cali kaar habaryer xabiibo cali kaar iyo habaryer safiyo cali kaar habaryer siraad cali kaar habaryer luul macalin cabdiyare xamdi aadan cabdulle iyo shaafici aadan cabdulle lando axmed kaariye khaalid axmed salaad sawdo macalin cabdirashiid iyo leyle cilmi faarax jacayl nimco salaad warsame xafso cabdinaasir warsame iyo axlaam ismaaciil cali cabdi taxta adna ismaaciil cali cabdi taxta iyo afnaan ismaaciil cali cabdi taxta ayaan ismaaciil cali cabdi waxa ay hambalyo u dirayaan ismaaciil cali cabdi taxta waa saxafigii iyo idil maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey ashraf ismaaciil cali cabdi taxta ashraf adeer soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta kalen dhegeystayaashan uu hayno waa dhankaad iga xigtaa waxaa wadajir u qaadaya cumar xasan rooraaye iyo khatrad daahir ege sida dhamasuukeedada jirta uga sarraysa sida dhamasuukeedada jirta uga sarraysa adiguna dhammaantood kayrka u dhaafteen adiguna dhammaantood kayrka u dhaafteen dankaadida jirtaaban si dhuganayay oo igu dhararsanaatee dhudhuumadan ku joogiyo dherarkiyo laxadkana adiga dhantaale sidaad igu dheertaydha lama ilawe sidaad igu dheertaydha lama ilawe haddaad dhimashaday rabin aan wada dhammayne u yeelo waanada haddaad dhimashaday rabin aan wada dhammayne u yeelo waanada dhirtukaala udgoon badan wax kala dhalaal badan dhirtukaala udgoon badan wax kala dhalaal badan dhulka meesha gudan baa biyo oo dhaqaaqaani dhulka meesha gudan baa biyo oo dhaqaaqaani dhabta iyo cayaartuna labal isku dhirirsho isu dhiganta maahe ulaadhabiida muri dhexdu madag sideeda ay qurux loo dhameeyey ulaadhabiida muri dhexdu madag sideeda ay qurux loo dhameeyey dhuguma badiow aqoonsana rabaa ku dhameeye dugmadiyow aqoonsana rabaa ku dhameeye qanoon dhimashada dhaweeyo aan kula dhameeye odayga gaadsiiye anoon dhimashada rabin aan kula dhameeye dhammaan odayga gaadsiiye
waa hagaag dhankaada iga xigtaa iyo codadka macaan ee khatradda hercige iyo cumar xasan rooraaye aanu intaasi kaga gudubno haatanna waxaa noo baaqay dadka kale ah hooyo abshire siciid maxamed aabe maxamed xasan hooyo xadiyi siciid maxamed iyo hooyo cibaado siciid maxamed hooyo faadumo siciid maxamed cabdilcasiis maxamed xasan daahir maxamed xasan iyo cabdulaahi bashiir siciid ugaas xasan bashiir siciid abshir maxamuud iyo mustaf maxamuud siciid cabdiqadar cabdiraxmaan bashiir cismaan maxamuud liibaan maxamed sharwa xuseen maxamed guuleed faarax bashiir mahad hubeeye iyo maxamed deeq dowlad deeqo maxamed xasan farxiye maxamed xasan khatre xaashi cartan haboon bashiir saciid iyo faadumo cabdulaahi xaashi iyo kaafiye xirsi beele xirsi iyo jaabe maxamuud waxa ay hambalyo aroos ay u dirayaan ismaaciil maxamed xasan iyo faadumo cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layidhi hoteelka malayka noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin heesta ugu dambeysa ibraahimow ee barnaamijkeena aan kusoo khatimi doonana waa adun baan ku doonayaa iyo codadka cabdi jaamac qabooje iyo nimco yaasiin intaan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
adun baan ku doonayaa ee kowne adun baan ku daawadaa ee labane aday guntu igu xilan ee saddexne dulqad baan ka rabaa dadaal aniga haye alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw damashad farax jacayl daway ila dadaheel damashad farax jacayl walaal ila dadaheel nimcoy ila dadaheel
codkaasi baxsan ee nimco yaasiin iyo cabdiqaboojiye ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo oo idinkaga imaanaysay washington waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah iyo jamaal axmed cismaan iyo bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
tilmaamaya laba dhe cadaadin ila wadaage saddex dhe dulqaad baan ka rabaa dadaal aniga haye allah deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw allah deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw
This is VOA News.